بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaayee kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe yaa gacanta ku haya magaalada ceelbaraf wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan sheekh yuusuf kaba ku tukade waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo faahfaahin ka bixiyey dagaaladii lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ee maanta ka dhacay duleedka ceelbaraf waraysi ayaannu idin haynaa xaflad loo qabtay ku dhowaad soddon mucallimiin ah oo ka qalin jebiyey xalqo lagu baranayay tasxiixa qur'aanka oo lagu soo gebagabeeyey degmada jamaame mas-uuliyiin salaadiin iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan halkee ayuu islaamku gaarsiiyey in la adeeco qofka amiirka ah ee tawaliya arrimaha muslimiinta sideyse diinteenna uga hadashay ilaalinta safka una boorisay midnimada waxaad kaga bogan doontaan xalqada afraad duruusta tarbawiga ee uu faafareebka ugu talagalay dhegaystayaashiisa qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xarumaha andalus ee wulayaadka dalka ayaa si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe inta la xaqiijiyey dagaaladan lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah mid kalena waa lagu dhaawacay dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu hayaa oo ku sugan magaalada ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe taasi oo maalmo ka hor ay mujaahidiintu la wareegeen xaaladda magaalada ayaana ah mid deggan waxaana ka dulbabanaysa raayada towxiidka dhanka kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa bixiyey waraysi gaar ah oo uu siiyey warbaahinta islaamiga ah ee al andalus sheekh waxa uu ka hadlay dagaaladii maanta lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo dagaaladii kasii horreeyey ee shalay lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta haddaba kusoo dhowaada waraysiga oo uu inoo qaaday walaalkeen maxamed xasan alfaatix bismillaahi raxmaan raxiim sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe kusoo dhow idaacadda islaamiga alandalus jazaaka allahu khayran waa ku dhowa dagaallo ayaa maanta mar kale ka dhacay furimaha cadowga lagula jihaadayo ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay arrinkaas maxaad nooga sheegi kartaa
bismi illaah alxamdu lilah wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah alxamdu lilahi aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun walaal ilaahay baa ku mahadsan beryahan oo dhan dagaaladan mutawaatir ay ahaayeen waxay ka socdeen walaayada afar iyo labaatanka saac oo hadda aan soo dhaafnay saddex meelood ayaa dagaal culusu ka dhacay oo kulligoodna ilaahay subxaanahu watacaala uu cadowga ku jebiyey maanta waa talaado shala subaxdii hore ciidamada mujaahidiinta waxay cagta mariyeen boos hareeri meel la yidhaahdo ciidamo murtadiinahoo jooga halkaas oo ilaahay fadligii loogu daatay godadkoodii wax alla waxay hub haysteenna laga qaatay halkaasna lagu laayay saraakiil iyo maleeshiyaad ka badan labaatan qof qaniimo badanna laga soo daldalay ilaahay baa ku mahadsan boos hareeri shalay ilaahay subaxdii hore uu ku jebiyey kadibna cali axmed meesha la yidhahdo ayay galabtii duhuradii ay soo weerareen agagaarkiisa magaalada maahna meel agagaarkeeda nimankaasna ilaahay jabiyey nimankaasoo isaga yimiday ilaa iyo mudug galguduud iyo hiiraan iska soo bahaystay oo isku soo dhaarsaday inay cali axmed dib u qabsadaan laakiin ilaahay subxaanahu watacaala dhulkou la simay bakhtigoodayna ka carareen waxaana laga hayaa maxaabiis noolnool bakhtigana weli meeshuu yaallaa iyagana waxaa hadda nagu maqaalo ah in kuwii mudug ka yimidna ay dhuusmareeb dhaafeen kuwii ka yimid ay hiiraanna ay halka ugu sokeeya uu joogo meesha la yidhaahdo moqokori meeshiina ay banneeyeen bakhtigaana cid soo qaadi karta la waayey haddii la is warsadeen ilaahay baa ku jabshay galabta oo hadda aan joognana dagaal ayaa maanta oo talaado ah subxadii waxaa ka bilowday meesha la yidhaahdo ceelbaraf dagaalkaas magaalada la yidhahdo ceelbaraf sida aad og tahay waa magaalo ganacsi oo dad badan oo shacab u degan yihiin magaaladaas markii ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen waxay degeen xareeraha magaalada halkaasay ka difaacayeen gaaladii iyagoo og ciidanka mujaahidiintu meeshii joogaan ayay inta soo hareer mareen ayay waxay sameeyeen inay magaaladii ga- garaacaan oo ay madaafiic la dhacaan riddo dheer iyo diyaarado si ulakac ah oo cadaawad ah oo ulakas ah inay magaalada ceelbaraf u baaba'sheen suuqeedii weynay ay gubeen magaalada dukaaminkeedii ay gubeen wax u nool magaalada aysan jirin sabab keenaysana ma jirto oo aan ahayn in ay marka ay mujaahidiinta waxba ka qaadi waayeen oo ay ku hungoobeen inay dib ugu soo afartii tuulo ugu soo noqdaan in ay dadkii ka aarsanayaan masaakiinta ahay iyo dadka shacabka ahay waxaan ka warqabnaa in gabar muslimadahoo ganacsatada ka- magaalada ka mid aheed ay meeshaas ku shahiday allah u naxariisto dadka reer ceel barafna waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii halkaas ku ba'ay wax ilaahay moogyaha ma aha rag lagula xisaabtamayna leedahay oo waa la ogyahay gaaladu sideedaba waa kala akhlaaq xun tahay gaalada meeshaas waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo sambalulshe nin la yidhaahdo oo shaydaana ayaa hogaaminaya isagaana ku soo hagay in ay diyaaradahaas iyo dadkaas ee, moogtahay ay magaaladaas baabi'iyaan waa lagala xisaabtamaya insha allahu subxaanahu wa tacaala waxaan idin leeyahay ilaahay wuxuu idin leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi walthamaraat wabashir asaabiriin ilaahay wuxuu idinku imtixaamayaa inuu xoolahaas iyo naftaas inuu idinka qaado ilaahay yaa idinku imtixaanaya ilaahay marka wuxuu idinka rabaa inaad sabartaan ilaahay wuxuu leeyahay wabashir asaabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun waxaa la idinka rabaa maalka ilaaha idin siiyey nafta ilaaha idin siiyey waxa la idin dilaayo waa diinta ilaahay waxa la idin dilaayo waa inaad gaala- gaaloobi diideen shabaab maahidin shacabaa tihiin dadka dhammaa og waxba dagaalkaan nagama gelinaa tirahdeen intaas weeye waxa la idinku haysto waa ognahay walaayaduna wixii meeshaas ka dhacay oo dhibaato ah waa ka qayb qaadan doontaa magaaladaas haddii xoreynteeda la dhammaystiro Eh, shideediyaa lagu soo celi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waa tahay yaa gacanta ku haya hadda deegaanadii lagu dagaalamay gaar ahaan ceel ali axmed iyo ceel baraf bismillaah sidaa da- la wada ogyahay maanta dagaalkii ka dhacay eh, ceel ali axmed salayay ahayd nimankaasu waa siaan horu sheegaba waa tageen ninba kama joogo meeshay iska soo bahayseen dib u noqdeen biakmalihaa dhulkaasu waa xor xataa waxay ka tageen meeshii la oran jiray xaawo gariid waxa weeye markaa taas eh, cali axmed mujaahidiinta ayaa awalnaha joogta haddana joogta waxaa ku soo xiga ceel baraf mujaahidiintu meeshay ku sugnaayeen ay ku sugan yihiin waxaana kuu sheegayaa beledka waxa ka dhacay iyo beledkaas in la gubo maahana wax dagaalahay iyagu hadda mujaahidiinta u- u soo aadeenba bataatan ma jiraan mujaahidiintana waxba ma gaarin ilan maba soo aadin oo iyagu mujaahidiintu meesha ku jiraan aysan beledka ayn waa ogyihiin sooma aadin markii ugu dambaysana mujaahidiinta yaa iqtixaam ku qaaday waxaana looga soo haray eega cumar caytamow meesha la yidhaahdo eega dadku waa yaqaanaa ayaa looga soo haray ayagoo sii firxanaya marka waa jabeen magaaladuna sideedii ku soo noqotay wax hadda ee, hantidaas la baaba'shay iyo dadkaa shacabka la laayey maahane wax iyo dhismahaas la burburshay maahane wax kale oo dhibaato hadda ka dhacana meesha ma jiraan kulligeedna hadda gacanteedna ku jirtaa ilaahay fadligii waa tahay ugu dambeyntii maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysigan ay idaacadda islaamiga al andalus kula yeelanayso waxaan ku soo gebagabeynayaa horta inaan awalan wa qabla kulli shayin u tacsiyeeyo dadkii magaaladaas ceelbaraf ku waxyeeloobay waa ka xunnahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun arrintaas iyadaana insha allahu tabaaraka wa tacaala waa mid u wacaysa dadka dhan iyo qaba- iyo qa- qaraabada cadaawada ay gaala noo hayso cadaawada loo haayo dadka reer shabeellada dhexe ma ogtahay waa nimankii shala lahay dowlaan dhisaynaa waa nimankii shala lahay ee, hanaloo han- garab hanala siiyo meesha ay ku biishubato waa meeshaas waxay u ye- u helaysaa cadowgaas cadowgaas ciidanka mujaahidiinta oo u- u istaagay in baaluhu ay u istaagaan naf iyo maal in la huro si kale oo nimankaas laysaga nabadgeli karaa ma jirto aan iska rabsanno cadowgaasna aan la dagaalanno Eh, haddii alla idanka leeyahay haddii aan gacmaha isi saaranno waxa aan ka bakaylayno waxa ay naga ba'ayaana ka badan mana dhici karto cadowgaaga oo caafimaad qaba oo oo oonan kaa cabsayn inuu ku nabadgelsho waa ilaan cadowgaaga wuxuu kugu dhaafaaya male laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima qaraabanimo iyo ballan midna cidda kuma dhaafto gaalo sideedaba haddii qaraabanimo laysku dhaafaayo xasanaan dheheen abgaal ha lasoo baaba'asho baldoonkooda ha la guba xasan ma dheheen waa abgaal isma waa la yaqaanaa marka qaraaba ma yaqaanin in layska dhacshay yaqaanaan gaalna waxaa la yidhi ushaaduu fiiriyahae islaamnimadaada ma fiiriyo marka aan ushaanyo xoojinno midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ah ciyaalkan murtadiinta ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuuta ou yidhi ninka dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsiyaa aa la gelaa ninka xamar aada ninka dagaalka ka baxa raadiyahan ka dhegaysanna shuutay dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh addoon slaverow asagu soo gatay ma aha asagu mayaa soo baasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceel hareeri lagu tumaayo ee inta u la qaata sida xoolo godadka lagu galaaya iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaayey alkawtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga inoo yimaadiin inay ilaahay u toobo keenaan ninkii baabuur la yimaada ninkii qora la yimaada ninkii rasaas la yimaada nin walbaba wuxuu la yimaado waa loo lacagaynayaa lacagta ay joogaana la siinaya isagana xor weeye dagaal khasab ku galla male naftiisu waa u ammaan dadka la ulayhaaya ee sida etoobiyaankii ursha lagu shaqogalaayo ee ceel hareeri jooga ee alkawtar jooga bannaankeeda ee haddii alla idanka leeyahay furmaha kasta lagu tumaayo mugow idin leeyahay xabsiyaan idin gelaa weydin xiraa weydin toogaa maasaa ku dhalay maasaa ku leh maasaa ku soo gatay ma naftaadaad kula qamaaree waxaan leeyahay marka dadka rag badan oo nala soo xiriirana waa jira oon hadda aan ballansannahay insha allahu tabaaraka watacaala adinkana waxaan idin leeyahay ha ismartiyeyna annagu waxaan nahay jeyshuraxmaan nahay ciidanka naxariista iyo nabadaan nahay jeyshullah ayaan nahay ciidanka loogu talagalay qofka xornimo weysa inay xornimo ku hesho qofkii xaqiidi weysa inay ku dhacsato qofkii ciil dilo in ay ku ciil baxdo meesha ilaahay ugu talagalay weeye waxaan u ballan qaadnay ninka la dhihi jiray cabdiwabiir inuu noo yimaado naftiisa iyo maalkiisuna iyo nacfigiisuna ay xaaraan naga yihiin waa kan le culumo waaya waana ballanna waana noo dhaarteen waxna naga hadlay maaya muga uu leeyahay annagaa ka ballan qaadna aniga yuusuf sheekh ciise axmed kuba ku dukaday ayaa u ballan qaadaya qof kasta oo shabeellada dhexa joogta ee gumaysi ku jirta xoog lagu shaqogalaayo hadday ii timaado in nafteeduna ammaan naqato nacfigeeduna uu ammaan naqdo ana laygula xisaabta maa ilmaha maha lagu layhaayo ilmahaas waxaan leeyahay wixii ka heray wixii dhinta waa dhinteen waxa kale ha lacansho caanadaata dabadooda la qabtaa waxaan leeyahay shuurto intaad intaad ka dhimato godkan ku jiro kuleeyahy anna waxaan ku leeyahay si aad u nabad gasho godkan ka bax labadaas warna waxaan isleeyahay isku kuf maaha laba war oo haddaan isku isu qaadmaysa maaha annagu qur-aanku kor ha noqdaan leenahay ayaguna dastuurku kor ha noqday leeyihin wahaadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim haddaad ciidan nadaamiya tihiin haddaad tihiin haddii alla idanka leeyahay nimanka murtadiinta ee badala badala laydin siiha iyo xabadaa laydin siiha inta lagu shaqo gashaday war ballan looma oofiyo feere ninkaan ballan maan la galna kuwala waxay leeyihin saan hee yeelaynaa warhay meesha xaa idinku hay yaa ballan maan maantoho inta la galna badarna siiyeyo baxdhelo macaawanahuna siiye war macaawanaha naftaada ayaa daran balaayaa kugu dhec weyse xisaab xumid ah war dadka masaakiinta oo meesha fadhiya waxaan leeyahay war kaalaya ninkaasu dhinta uu idin leeyahay noolaadan idin leeyahay nolosha soo doonta ciidanka mujaahidiinta waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran tadxiyada aad bixiseen iyo nafurka aad samayseen iyo dhiigga iyo dhididka aad hurteen jazaakum allahu khayran ilaahay hayda kugu bishaareeyo adduunka iyo aakhirada ilaahay ciza ha idin siiyo ilaahay kitaabkiisa aad u gargaarteena ilaahay ha idiin gargaaro waxaad ogaatiin adinka iyo ilaahay waxaa idinka dhexeeya in allaha wacadakum annasr ilaahay waxuu idin ballan qaaday guul wawacdtumuuhu bisabr adikuna sabraad u ballan qaateen fanjizuu wacdakum ballankiina oofiya yunjiz lakum wacda ilaahay ballankiisa kama baxo waa idiin oofinayaa dhulkana adinkaa ku soo haraya wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa adinkaa kuso waalcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay wuxuu yidhi waxbaan ballan qaadiru dhulka asaa iska leh dadka saalixiinta inaan gacanta u gelaayo nimanka saalixiintaha waa adinka marka ilaahay gacanta u idiin galaa falaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclowna in kuntum mu'miniin jazaakum allahu khayran ilaahay waa u run sheegteen ilaahayna waa idiin run sheegayaaho waman awfaa bicahdihi min allah fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih وذلك هو الفوز العظيم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada jubbada hoose xaflad ayaa loo qabtay ku dhowaad soddon mucalimiin ah oo ka qalinjabiyey xalqo lagu baranayay tasxiixa qur-aanka oo lagu soo gebagabeeyey degmada jamaame xafladdan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose culimo salaadiin iyo waxgarad waxayna xafladdu dhowaan ka dhacday degmada jamaame taasi oo shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayey mucalimiinta ka qalinjabiyey xalqada tasxiixa ee caasim intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh axmed awiyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa maanta xafladda aan joogno waa qur-aanka kariimka ah oo ah kalaamu raxmaan kalaamu rabbialcaalamiin taxsiinkiisiyo tajwiidkiisiyo in laga saxo macallimiintii muxaafadada jamaama ay dugsiyadu ku haayeen waa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahaddiis wax ilaahay loogu shukriyo oo maanta mudan lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid intaas kadib dadka soo haadiray xafladdan guud ahaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran annagoo ka amaqaadayno xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa man lam yashkur innaas laa yashkur illaah waxaa la yidhaahdaa sadar muuqdo su-aalka dhan sababtoo ammaanta oo arkaysaan way macallimiinta akhrinayn baad dareemaysaan way halkan ka soo jeediyeen baa ma aad degaysanayseen markan waxaan leenahay doorkii aad ka qayb qaadanayseen meel fiican baa noo maraysaan intaas kadib waxaan u malaynayaa markii la furaayay waxay ahayd bishii kow iyo tobanaad soo ahayn kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya isku duduub ahaan markan waxay noqonaysaa siddeed bilood baa ku dalwareeganaysaa macallimiintii shaqadan ay soo bilaabeen waxay ula jeedeen in wax itiqaaniyaan camalka marka waxaa ugu wanaag badan in la itiqaaniyo oo la sugo oo aan looga tagin meel dhexdhexaad ah muhiimadda markaan waxaan leenahay akhyaartii guud ahaan shaqadii aad ku jarteen dadaalkeeda iyo juhdigeeda waa dadaasheen waana itiqaadineen waana idiin jeedna maanta waa arkaynaa xilkii iyo mas-uuliyaddii idin saarnaayeen waa iska wareejiseen muhiimadda waxa waaye way maantan idiin baray oo aad barateen oo aan maqlaayay ijaadada laydinku siinayay oo moogtahay maanta laydiin dhahaynin qof kale uma sheegi kartaan ahayn waxa weeye in dadka aad gaarsidaan anagoo ka faa'iidaysanayo dadka muslimiinta ah guud ahaan ama gaar ahaan walaayada jubbada hoose aan leeyahay bishaan inaan dadka masaakiinta ah inaan ku dadaalno inaan u afurino inaan waxa weeyaan wax badan aan ka bixino inaan ka warqabno inaan soo dhoweyno inaan badino qur-aanka akhriintiis inaan badino subxaanahu wa tacaala inaan dadaalno bishaasna aan ka faa'iidaysino wa akhiiran waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran macallimiintii raggaan juhdigu ku bixinaysay oo dadaalka bixinaysay fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasalam suldaan macalin maxamed cabdi tuuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ayaa aada u soo dhoweeyey dadaalka mucalimiinta xafladdan ikhtistaamka loogu soo xirayo macallimiinta awalan waxaan u mahadinaynaa allah subxaanahu wa tacaala halkan dadka fadhi waa xufaad waa mucallimiin kulli waxaad qaadateen waa kitaabkii ilaahay ood barateen marka waxaan isu dardaarmaynaa awalan ilaahay inaan ka cabsanno waxa aan baranno ee naga noqoto ikhlaas ilaahay dartii inaan u baranno aa haddana ee noqoto inaan ummaddiini aan gaadhsiinno ilaahayna ugu dhowaanno kitaabkaa ilaahay aan barannay marka wuxuu naga rabaa ku dhaqan ayuu idinnaga rabaa ikhwa waxaa kulli ammaan ugu filan qofka macallinka ah hadda nabigaa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh annaga hadda waxaan sheegayna oo gaar ah idinku ammaanayna ma garanayno waayo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama haddii wax kaloo annaga aan sheegi karnaa maba laaba nabi maxamed baa wuxuu yidhi dadka waxaa ugu fiican waxaa ugu kheyr badan ninkii kitaabka ilaahay barta haddana dadka bara jazaahu allahu khayr aljazaa wa axsana allahu ilaykum aan idin leeyahay intaad dhaban adeegteen waxaan leeyahay marka macallimiintii dhammaan arrinkan juhdiga ku bixisay iyo walaayada jubba suflaaba waxaan leeyahay jazaahu allahu khayra aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiinaas idinkama dayaco waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana wa tacaalana fi dunya waalaakhira idinku xifdiyo ugu dambayn codka idinku soo maqan waxaa madasha ka jeediyey ustaad cabdalla cabdalla maamulaha guud ee machadka barashada qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi oo ka warbixiyey maraaxisha xalqada iyo natiijada imtixaankii laga qaaday mucalimiinta ka qalinjabiyey xalqada tasxiixa sida la sheegay xilliga la furay xalqadan labaatan iyo toddoba dilqacda kun afar boqol afartan iyo shan ayaa la furay dadka lagu aasaasayna waxay ahayn xilligaas soddon iyo labo arday laakiin had waxaa mawjuud ah soddon mucalimiin labaatan iyo sideed oo hadda xaaliyan tasiix u dhammaaday iyo laba arday ayagana ka mid ahaayeen ardadaas oo tasiix mar hore ay ka gudbeen oo cardi loo bilaabay laba qaraa hadda sii marayaan caasim iyo ibnu kathiir kolley juhdigoodii iyo isbedelkood markii la arkay ayaa muqaabalo la geliyey markaasaa usoo baxday in arday ay sameeyaan labaatan iyo sideedkan mucalimiin hadda takharujka ah muddadaas daraasada u socotay waxay ahayd sagaal bil taqriiban sagaalkaas bil marka waxyaabaha meesha ay ku qaateen waxaa ka mid ahaa ti- tasxiixu tilaawati alqur'aan iyo riyaadat lisaan aljazariya xifdan wa sharxan iyo manduumatu tuxfat alatfaal ayadana sidaas oo kale sharxan wa xifdan Eh, saddex jeer ayaa ikhtibaar laga soo qaaday oo qiimeyn ah laba bil markii daraasada socoto lajano ka socoto macadka alimaamu sakhaawi ayaa u imaan jirtay Eh, imtixaana laga qaadi jiray saddex imtixaana soo mareen iyo kii afaraad muqaabaladii u dambeysay ah ardadana wax badan ay ka faa'iideen waxaan rabaa insha allahu in ardadii imtixaanka laga qaaday darajadoodii in aan ku dhawaaqo kadib jamciyatul qur'aan ayaa ardada waxay u targashay shahaado oo ay ka tarjumayso muddadii ay waxbaranayeen iyo waxii ay barteen qof alla qofkii ehel u noqday sidaas oo kale walaayad jubbada hoose ayadan waxay u targashay kaalinta koowaad iyo madda labaad iyo tan saddexaad in ay abaalmariso ka hor waxaa rabnaa in nataa'ijii aan sheegno cadadkoodii labaatan iyo sideed arday ayuu ahaayeen labaatan iyo sideedkaas labaatan ka mid ah waxay keeneen mumtaaziin waay hal qof si wuxuu noqday jay jiddan toddoba kale waa raasibiin kaalimahan haddaan ku dhawarno kaalin koowaad eh, mumtaaziin ayagoo wada ah laakiin way kala sareeyaan saddex arday ayaa waxaa isla keeneen boqolkiiba boqol oo magacyadoodin ay kala yihiin moxamed cabdullaahi abubakar cumar ibraahiim moxamed yaasir xaajow cabdulwahaab saddexdaas arday boqolkiiba boqol kaalinta labaad ayadana waxaa isla galay isla saddex arday jibriil mustafa xusein cumar xaaji sayid cali moxamed xasan cumar ayagan waxay keeneen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal kaalinta saddexaad waxaa isla galay shan arday cabdinaasir cabdilwahaab axmed moxamed cabdullaahi muusa xasan cabdullaahi cabdilkhaaliq bashiir moxamed bashiir xusein axmed cuthmaan intaas ayagan waxay isla keeneen boqolkiiba sagaashan iyo sideed waa isku darajo saddex shantaas arday haddana waxaa soo gaaray doorkii walaayad oo ahaa kaalmaha hore ardada in jawaa-is ama abaalmarin la siiyo jazaakum allahu khayran haddana waxaan ku wareejinaynaa sheekh axmed abu yuunus waaliid walaayad jasaakum allahu khayran muhiimadda markaan een, waxa la idiin siiyey iyo dadaalkii intaan oo la- laidin marinayo wax kale ma aha inaad sii dheeraysaan guud ahaan markan waxaan leeyahay dadka halkan joogay kii wax la siiyey iyo kii kaleba waad guuraysateen walaayada ayagana moogtahay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad baa rabtaa inay jaazo siiyado abaalmarin siiso dadka dhammaantooda waxaan leenahay wax kasta maanta waa ka muhiimsan way aad barateen walaayada kaalinta koowaad waxaa abaalmarin ku bixisay lacag dhan laba boqol iyo afartan doolar allahu akbar ilaahay subxaana wa tacaala walaalaha u barakeeyo kaalinta labaad walaayadu waxay ku bixisay lacag dhan boqol iyo siddeetan doolar kaalinta saddexaad waxaa abaalmarin walaayadu ku bixisay lacag dhan boqol iyo konton doolar
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay heerkee ayuu islaamku gaarsiiyey in la adeeco qofka amiirka ah ee tawaliya arrimaha muslimiinta sideese diinteennu uga hadashay ilaalinta safka una boorisay midnimada iyada oo ka digaysa tafaraaruqa iyo halistiisa waa qaybta afraad taxanaha duruus tarbawi ah oo ay culimaa udiinku u soo jeedinayaan dadka muslimiinta haddaba xalqadan waxaa soo jeedinayaa sheekh cabdililaah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah saan ognahay diinkeena islaamku waxa weeye diinulwaxda waa diinka midnimada iyo maaragtay kala dambaynta iyo nidaamka diin ku dhisan weeye marnaba diin ogol maaha maaragtay dad kala jeeda iyo maaragtay dad fawdaa iskarab yaacaya marka ilaahay wuxuu inoogu amray inaynu isaga adeecno marka horreysay rasuulkiisa adeecno dadka maaragtay amarka inoo haya talada inoo hayana inaan adeecno dee aayadda qur-aanka waatay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul aayaddaas iyada ah waxaa laynagu amray dadka maaragtay umarada ah ama madaxda inaynu adeecno sideedaba islaan suurageli maayo midnimana suurageli mayso diin in laysku dhaqana suurageli mayso haddii la kala dambeyn waayo oo daacad layska waayo sida marka hore dadka madaxda waxaa la amray marka u horeysa iyaga waxaa la amray inay maaragtay ku dadaalaan ammaanada iyo iyo cadaaladda aayadda tan ka horeysa iyaga lagu faray oo ah in allaha ya'murukum an tu'aduu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl aayadda halka ka bilaabmaysa ilaa aakhir alaaya ayaa iyaga lagu amray marka hore iyaga in cadaalad la yimaadaan inay maaragtay ammaanadii ammaana la qabtana diinta ilaahay ayaa ugu weyn oo dadka inay ku dhaqaan baa la rabaa dadka umaradaha diinta ay ku dhaqaan dadka racyadana waxaa rabaa dadka iyaga ah mar hadduu qofkaasu mu'min o iyaga ka mid yahay sida aayadda loogu sheegay waa ulil amri minkum loo yidhi ay mu'miniin qof ka mid a hadduu hoggaanka idiin qabto kitaabka ilaahayna idinku dhaqayo daacad waajib bay ku tahay waxaa idinku waajiba inaad daacad u noqotaan oo amarkiisa fulisaan oo isgarab taagtaan oo hawsha la qabataan marka qofkii arrintaas ku caasiyana gooda weyn baa u yaala oo nabigu wuxuu leeyahay qofka amiirkayga adeeca amiirka adeeca waa qof aniga adeecay kii amiirka caasiyana waa qof aniga caasiyey marka waciidkan weyn baa u yaalla qofkii maaragtay ballanka ka baxa iyo beecada lagu jiro iyo midnimada iyo hawshan islaamkee la wado qofkii laga maaragtay ka leexda dhib weyn baa maaragtay ayuu ummadda u keenayaa firqa iyo kala jajab buu u keenayaa diinta islaamkuna taa way kasoo horjeedo haddii amarba hore laynoogu siiyey waxaa laynoogu yidhi wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu aadii kale watay ahayd xataa diintu waxay gaadhsiisay qofka isaga ah ee ummadoo midaysan raba inuu kala dhantaalo ama dhexdooda furqa iyo kala tagta uu rido qofka waa la dilayaa madaxa laga goynayaa kaa-inan man kaana sheekh kasta ha ahaado caalim kasta ha ahaado mujaahid weynoo intaasoo halgamaya ha ahaado laakiin haddii hawshaa lagu arko isagoo kala jabinaya amarkii ummadda waxaa weye nafta laga goynaya waa la dilayaa axaadiis saxiixa ayaa taa inoo sheegtay qaala nabiyu sal alla alay salam man jaa ilaa ummatii yufariqu jamaacatahum fadribuu cunaqahu kaa-inan man kaan qofkii u idiin yimaado ummaddaydoo midaysan oo raba inuu ummadda kala geeyo oo tafriiqa iyo tafaraaruq ku rido xaalay qoorta ha laga dhufto qoorta fadribuu cunuqahu kaa-inan man kaana weligiiba maaratay boos kasta ugu jiro ummadda sheekh weyn ha ahaado mujaahid weyn oo soo dadaalo muasis oo shahaad wax kasoo bilaabay ha ahaado waxaasoo dhan loo aabayeeli maayo maanta ma kala geenaya ummadda isagaa naftiisa ummadda la dhaafinaya lilfasaad fasaad baa loo dilaya ummadda fasaad buu ku wadaa saas weeyaan waxaa oo keliya oo shardiya daacadaas waxaa lagu qaydaa faqad inuu qofka amiirka uu ku farayo macruuf waxa ilaahay raalli ka yahay laakiin markay macsiya timaado hadduu macsiyad ku faro dee lagu yeeli maayo waati xadiisku ahaa laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waati xadiisku ahaa marka mar haddii qofkaas uu muslimna uu yahay kitaabkana inoogu dhaqayo maxaa la yidhaahdaa wax dabeecadiisa lagu jebiyo ama wax lagaga baxo oo looga hor yimaado ama wax amarkiisa loo qaadan waayo meesha ma yaalaan xadiiska kale nabigu waatuu ahaa fatakuunu hanaatun wahanaat faman araada an yufariqa amra hadihi alumma wahiya jamiicun fadribuuhu bisayfi kaa'inan makaana axaadiistaasoo dhan waa axaadiis waxa weeyaan qofkii ummadda kala geenaya naftaa la dhaafinayaa waxaa la ilaalinaya marka waxa weye ummadda la ilaalinaya diinteeda loo ilaalinayaa nafteeda loo ilaalinayaa wixii kuliyaadka khamsa ayaa loo ilaalinayaa kuwaasna ma suuragelayso in la ilaaliyo haddaan la midaysnaan haddaan la ismaqal hadday daacadnimo jirin islaamku saad ogtihiin wuxuu yimi adduunkan wuxuu yimi islaamka iyadoo la kala jasiira alcarabiya xaalkeeda siduu habaad ogtihiin qabaa'il iscunaya oo kala jeeda oo qabiil kasta kaaba qabiil leeyahay wax amar kala qaadanaya wax kala dambeeya ayan jirin markaas ummadaas wuxuu ka dhigay ummad midaysan oo qaacid keliya leh oo ilaah keliya maarata caabuda oo qiblo keliya u jeesata oo nebi keliya maaragtay maaragtay ku abtirsata sidaa unbaa la rabaa ummadduna waxay ku midoobi kartaa kitaabka in la qabsado iyo sunnada oo meesha wax ka qaadanayso ay ka qaadanayso maaragtay sharciga ka qaadanaysa inuu kitaabka iyo sunnada noqdo laakiin meel kale haddii wax ka raadiyaan waa la kala tegayaa waxaa loo diidayo maaragtay firaqan iyo qolo maaragtay suufiya oo sheegata iyadu inay ilaahay toos ula hadashay iyo kuwa layihahdo ahlulkalaamo iyagu xali caqliga aanu adeegsanin ay yidhaahdo iyo kuwa dimuqraadiya sheega iyo kuwa dasaatiir la yimaada iyo waxaasoo dhan ummadda way ka baxayaan waxayna noqonayaan dad ama dalaal ku sugan iyo baadi iyo gaalnimo ayay noqonayaan intooda badan kuwa u sakeeyaan waxay noqonayaan niman daaliina oo khadkii ka leexday noqonayaan marka kitaabka iyo sunnada in lagu dhego oo ilaahay la adeeco oo rasuulka la adeeco oo la ogaado adeecida aad adeyso amiirka aad adeecayso waa adeecad ilaahay aad adeecayso iyo nebigiisa weeyaan oo ajir aad ku helayso sidaa marka qofka inuu saxdiisa geliyo oo markuu qofka amiirka ka amar qaadanayo uu ogaado maaragtay wuxuu maaragtay caabudaya yaa faray arrintan yaa faray ma amiirkaa faray mise ilaah baa faray iyo rasuulkiisa ilaah iyo rasuulkiisa ayaa faray sunnaday ku timi qur-aankay ku timi marka qofku saa inuu ogaadaal rabaa waxaa kaloo aan jecel lahay in maaragtay aan baraarujinno arrimaha ijtihaadiga ah oo aan nas cad oo maaragtay aan ka hor imanaynin qofka amiirka waa looga dambaynayaa qofka amiirka ama amiir jeeshka ama amiirka xarakada ama amiirka maaragtay sakawaadka amiir kasta ha noqdo arrimaha ijtihaadiga ee aan naska lahayn ra'yigiisa ayaa lagu raacaya inuu dadka ra'yigooda isagu raaco maaha inuu fiiriyo ragga la tashado laakiin ra'yigu isagu ogoosto laguna raaco iyo weya laguma diidi karo lianna waxaa arrintaa iyada ah oo in laata la midaysnaado oo ra'yi keliya maaragtay ra'yiga maaragtay la raaco ummadda midaynaya ayaa maaragtay ka mudan in qof kale ra'yigiisu ilaa maxaakayga loo qaadan waaye iyo anigaaba ra'yigaas isaasa ila quman iyo maye mar hadduu amiirku goosto oo qofka hawshaqooda uu goosto waa arrin looga dambaynayo waa arrin isagu mar haddii ijtihaadi tahay wax lagu khilaafi kara maaha waa in lagu adeeco hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaannu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu